madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in aanu doonaynin in muddo kordhin loo sameeyo marka ay muddadu ka dhammaato waxaase uu hadalkaasi ka sheegay shirka aayaha dhallinyarada oo muddo saddex ishaa ka socday magaalada muqdisho oo shalay lasoo gebagabeeyey warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o e da jacfar kuukay khudbad ku dhowaad laba saacadood qaadatay oo uu madaxweynuhu u jeediyey in ka badan boqol dhallinyaro soomaali ah oo dalka oo idil iyo qaybo ka mid a waddamada ay soomaalidu dibadda kaga nooshahay isaga yimid ayuu dardaaran ugu soo jeediyey isagoo dhinaca kalena kaga warramay xaalka siyaasadda soomaaliya ay marayso madaxweynaha oo aad mooddo inuu ka war helay khilaaf baryahan ka dhex aloosna qaar ka mida dhallinyarada oo daljoog iyo dibadjoog isku riixriixayay ayaa ku booriyey in sii kala jeedka ay ka yimaadaan waxaan rabaa marka dhallinyarada khilaafkiinna yareeya maalmo dhoweeto sheekooyin oo aan iska qurux badnaynoo muxuu ahaay yaa meelaha laga sheegsheegaya laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego kuwa dibadda jirane waxaad wax ku tihiin kuwa gudaha jooga kuwa gudaha joogana kuwaas dibadda jiraad wax ku tihiine dhammaan waxbaa isku tihiin waxaa idinka dhexeeyo dhallinyaro soomaaliyeedaad tihiin reer hebel ma aha koox hebel ma aha waxaad tihiin dhallinyaro soomaaliyeedaad madaxweynuhu waxa uu dhallinyarada soomaaliyeed ee muddooyinkan aadka ugu qulqulaya tahriibka intooda badan sabab kaga dhigay qaar ka tirsan kuwa qurbaha jooga oo muuqaallo meelo qurux badan oo yurubah ay ka soo qaadeen warbaahinta bulshada u soo dhiga taasoo uu sheegay inay kaalin xoogan ku leedahay tacabirka daayarta dhallinyarada kuwa aan waxbaranin ee diyaasbarada jooga ee daaraha qurqurxan iyo jarjinooyinka aad iyo aad u qurux badan inta isu soo sawira kuwa halkan jooga usoo dira waxay qayb ka yihiin dhallinyarada badda ku dhammaatay iyo lamadagaanada ku dhintay qayb ka yihiin dhiirigelinteeda waxa uu dhallinyarada kaga digayay inay ku lumaan waddadii kuwii iyaga ka horreeyey ay ku hallaabeen sida uu sheegay isagoo in badan kaga hadlay dhibaatada uu qabiilka oo la qabyaaladeeyo leeyahay waxaanu tusaale u soo qaatay heerka hadda uu tolaysigu dowladda dhexdeeda ka marayo dowladnimo iyo qabiil compatible ma isma qaadan karaan qofkan intaa la ii geeyo qualified ma yahay war brocess waddaa jirta oo lagu noqday noqo waddada ha naga dhignaato ha naga waxaysnaato maya qofkan ha la dallacsiiyo kan janan ha laga dhigo kan safiir ha laga dhigo kan agaasimo guud ha laga dhigo kan inta ha laga dhigo oo aan la isweydiinaynin ma u qalanyaa ma noqon karayaa ma yahay mitirka maanta yaalla waa kaas duruufta dalka haysato dhabtahay ka mid tahay dhibaatada soomaaliya hadda haysataa ayay in badani rumaysan yihiin in salkeedu uu amni darro yahay laakiin xasan sheekh ayaa fikradtaasi ka duwan qaba oo isagu wuxuu sheegayaa in xididadeedu ay intaa ka sii qoto dheer yihiin siyaasad xumaatay waay oon hagaaji kari weynay waaye waxa meesha nagu haya amni ma ahan siyaasaddii xumaatay waxayna badday amni darro amni darradiina waxayna badday fakhrinimo fakhrigai gadaaluu usoo noqda haddana wuxuu nuu keenay amni darro maadaama uu baabaa dalka ka jira ku sheegay mid ka dhashay siyaasad qalloocatay waxa uu dhallinyarada ugu baaqay inay siyaasadda soo galaan kaalinna ku yeeshaan hagaajinteeda laakiin waxa uu u sii horumariyey in waddada siyaasadda lagu galo aanay ubaxyo ku goglanayn marka dhallinyarada waxaan ka wada waxay tahay siyaasadda kama qaybgeli kartaan cid inta idiin hibayso idiin keenaysana ma leh waxay ku xiran tahay idinka dhallinyarada ah iyo gabdhahay ku xihan tahay siyaasadda laysma siiyo waa lays riixaa waa lagu riixaa intii lagu riixi karo maaro kale haddii lagugu waayo buuqaa lagugu furaa waxaad uga bixi kartaa marka inaad garba leedahay oo dad garba kuu ah oo aan garba kuugu ahayn inaad ilmo adeer tihiin awgeed waxaa loo baahan yahay marka waxay tahay dhallinyaroy siyaasadda ladinkama leh waxa uu ka hadlay in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay isagoo ka sii afeeftay in marka midnimo uu ka hadlayo aanan loo fahmin oo keliya in arrinku uu somalilan khuseeyo midnimada dadka marya waxaa laga dad badan ay kusoo dhacdo keliya somalilan iyo dadka intiisa kale laakiin inta kale dhexdoodaanan midaysnayn somalilan dhexdeedaan midaysnayn leanna cunsurkan qabaliga ah meel walba noo yaallo inaan ka soo baxno midownaana laga rabaa wadadaas intaan ka gaaraynana inaan annagoo iswadana gaarina annagoo kala soconno toban wadda ku kala soconaahay ma gaari karno mas-uuliyadda koowaad ee isaaran aniga waa dalka soomaaliya layidhaha inuu midoobo oo mid ahaado hal dowlad yeesho hal itijaana yeesho waxa uu soo hadal qaaday shirkii madasha ee dhowaantan muqdisho ku soo idlaaday waxaanu tilmaamay in waxa laysku hayo ee ay ugu weyn yihiin in doorashada hab beel amaba degaan lagu galo aanu ka turjumaynin rabitaanka shacabka oo lagu luga duubanayo ha yeeshee labada dhinacba uu mid walba kuu ku dheggan yahay uu dantiisa ka dhex arkay kan kalena uu rumaysan yahay in maslaxadda midka ka soo horjeeda ay ku jirto waxa uu dhallinyarada u caddeeyey in maalinta uu isagu wakhtigu ka dhammaado uu xilka isaga daaddegayo hoggaan doorasho ku yimidna uu isla wakhtigii loo qoondeeyey ku fadhiisan doono kursigaasi madaxweyne xasan sheekh bisha sebtembar yaa la doortay afar sano bisha sebtembar uu ka dhammaana waa iga dhammaatay period inaan sii jooga maan rabaa broblemkayga waay saa usoo noqo lahay inaan aniga ka shaqeeyaan raal laga rabaa laba sano dheeraadaan u baahanahay kani kanaa qabsoomi waayaan u baahanahay waxaasi cudurdaar macquula maaha dhaqan dhumis waay xilligii waa dhammaaday siyaasiga madaxweyne dheh wasiir dheh ra-iisul wasaare dheh baarlamaan dheh kan dheh asay u taallaa siyaasadda inuu ku jiro hadduu rabo miiniskuu ku imaan lahaa kusoo noqon lahaa biri lagu dooro lahaa inuu la yimaado asaa laga rabaa laakiin waa ka laalacshooma dhinacaan uga dheganaana macquul macquul maaha teeram cusub oo dowlad cusub ayaa ilaahay idankiis yaa bilaabanayo sebtembar haddii ala yidhaha khudbaddana uu xalay jeediyey ayuu ku soo xirayey shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday kaasoo ay ka soo baxeen talooyin ay ka mid yihiin in la isla meel dhigo siyaasadda dhallinyarada qaranka taasoo keenaysa in la dhidbo golo qaran oo ay dhallinyaradaasi leeyihiin jacfar kukaay v o a muqdisho